magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda iyo nadaafada magaaladaasi ololaha nadaafadeed oo si gaar ah maanta loogu sameeyey xaafada horseed ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka magaalada jowhar xubno ka tirsan golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada jowhar gudoomiyaha xaafada horseed ee magaalada jowhar cabdi xamuud ayaa faahfaahin ka bixiyey ololaha nadaafadeed briyaanba waxaan noo bilownay howlo oo ku saabsan nadaafadda noo asteesnay howl maalmeedkayna nadaafadda ku saabsan ayay maanta ka mid tahay sida noo caadada khamiis walba waxaan ka shaqaynaa nadaafadda afarta xaafadoo xaafadba khamiis ka khamiis xaafadaan tagnaa waxaan ka shaqaynaa meelaha danta guud waxaan faraynaa dadka qaaska boosas kale oo xaafadda yani amba guryaha dhisan amba kuwa bannaan oo kaleeto waxaan leenahay meelihii danta guudaayay waxaa ka shaqeeyey dhallinyaradii haweenkii maamulkiinii waxaa ninkala rabaa idinkana inaad ka shaqaysiin yacni waxa idinkaaga aadan guryihiin hortooda iyo boosaska bannaan nalalka inaad xirtiin bulaacado oo kaleento waxyaabaha nuucaas inaad ka shaqaysiinaa la rabaa marka iyadoo maamulkii madaxdeeda maaragtay yani ugu sarraysa ay taagan yihiin degmada iyo golihiinii deegaanka iyo alaamihii amniga iyo waaxiyihii iyo gabdhihii inay maarata intaas u wada taagan yihiin inay maarata ka wada shaqeyhayaan arrimaha maarata yani nadaafadda inaa idinka maarata xafaayad inta soo qaadin gurigiin iyo rutiis iska dhigatiin amba waddada meesha maanta oo kalena nadiifiyo cawada soo dhigtiin arrinkaas arrin wanaagsan maahan ninka mana ninka yeeli doono waa ninkula xisaabtamaynaa dadka inaan dhibno amba ganaaxna anaka ma rabno laakiin anagu qasbina maarata yani inaan maarata nila ganaax meeshii gabadh ficiina ay nadiifisa cawadaas soo dhigino marka aad iyo aad aa u mahadsan ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey xaafadda horseed ee magaalada jowhar ayaa door muhiima ka qaadan doono bilicda iyo nadaafadda xaafadaasi